halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington maalintii afraad ayaa waxaa oogan xiisadii siyaasadeed ee ka dhalatay muushin xilka qaadis madaxweyne oo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka maxamed busal sharci aashaha muushinka iyo cadaaska sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka la saaray ayaa hadda dooda ugu weyn ay ka taagan tahay waxaana jira waraaqo iyo shirar jaraa'id oo dhinacyada siyaasadda ay isku hayaan oo isu marinayaan warbaahinta warqadii ugu dambeysay ayaa waxaa la sheegayaa in maanta ay ka soo baxday guddoomiyaha baarlamanka oo la sheegay in mooshinka madaxweynaha laga soo gudbiyey si sharciga waafaqsane lagu xallin doono warqadaasi ayaa wariyaheena maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha gudoomiyuhu saad ogeydeenba sideed iyo afartanki saaa ee u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaalla madaxtooyada saaka ayuu ka soo baxay wuxuu soo degay hotel shabeel oo ku dhow agagaarka airbortka kadib guddoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay sagaalkii bisha inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqi doono waa gartay marka taa macnaheedu muxuu yahay ma baarlamankaad geynaysaan sharcigaa la marsiinaya muxuu yahay sharciga la marsiinaya waxa weeyaan waa dee wax walba waxay ku qoran yihiin dastuurka iyo xeer hoosaadka marka anagu haddaan xildhibaanadii mooshin keenan nahay waan soo dhamaystirnay xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin uduray ayaa naga qabtay guddoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa waa la shaabadeeyey waa la seexay marka hadda waxaan sugnaa waxa weeyaan in dood la geliyo oo golaha shacabka la keeno shalay warqadii baarlamaan kasoo baxday xogayaha baarlamaan kasoo baxday waxay sheegaysa in afar iyo toban qof oo kamid ah sagaashan iyo labadii qofood ee gudbiyey mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yidhaahdeen kama mid ahayn oo waa nagala been abuurtay maya moosinku saa ku beri maayo waa waxaad og tahay golaha shacabka wuxuu ka kooban yahay laba boqol labaatan iyo lix xildhibaan afar iyo toban xildhibaan xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo seexooda la qaadan lahaa nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaana seexiisa lama qaadan karo wixii aan raalli ka ahayn marka xildhibaanadan waa lagu qasbay barshar baa la saaray mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysa ma jirto xildhibaanka wuxuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho ummad iyo dal baa idin sugaya labadiina dhinace ishaya siyaasadda isku haya dad baa idin sugaya shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasarada un sii kicisaan oo dabka un saliid kusii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jira walaal muxuu horta annaga xaasirad maanaan kicin madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne farmaajo ayaa mooshin laga keenay iska dhaaf cid kale xataa magaalada muqdisho qayb ma ogeyn bas madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorxorsaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada soo eegiyey ummadda soomaalida waxaan leeyahay wax weyn meesha ma yaalaan in dadka la jahwareriya ma aha meesha waxaa yaalla oo dadka soomaaliya isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xorxorsaadka markaa waxaan leenahay madaxweyne waa inaad aqbashaa laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada soomaaliya wax ka sheegaa waxay leeyihiin mooshin in lala keenaa baarlamaanka ama qof madaxa laga keenaa awoodan ahayn oo ay wax ku xaliyaan oo isku dayaan ma jirto ayaddaa maxaad kaga jawaabaysaan xaq bay leeyihin xildhibaanadu inay mooshin keenaan dastuurkaa qoraya waana toosin weeyaan waa waxaa lagu toosinaya waxyaabihii khaldamay waa gartay su-aal kale haddaan ku weydiiyo xildhibaane xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo gola joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qancaysaan ma jiraan annaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan magaranaysa la la xisaabtano markaa meesha la xisaabtan un baa yaalla madaxweyne la tuurayo oo shaksiyan loo socdaa ma jirto annagu uma soconno in magaranaysaa madaxweyne la rido madaxweyne la keenay muhiimaddu waxa weeyaan in dastuurka iyo xeer hoosaadka ummadda soomaaliya dhigtay inuu sarreeyo dowladihii ugu dambeeyey taariikhda soomaaliya marka la fiiriyo mooshinadii la keenay iyo dowladihii mooshinada iska keenay iyo baarlamaanadii madaxweyneyaasha ama ra-isulwasaarayaashii madaxweyneyaashii isku dhacay waxaas oo dhan markaad fiiriso waxaa waddanka ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan lix bilooda oo howlihii qaranka ay socon waayeen mooshinkan markaad abaabulayseen oad geynayseen gudaha baarlamanka u geynayseen ma ka fikirteen in dib u dhac dalka uu ku keeni karo waa dib u dhaca ma aha waxa keenaya mooshinka ma aha dib u dhaca waxa weeyaan cidda diidaysa sharciga inuu shaqeeyo anaga sagaalkii bishaan soo gudbinay habraaci baa la mariyey maanta buuqan iyo kayladan may taagnaateen madaxweyne waa inuu aqbalo weeyaan
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid ah xildhibaanadii mooshin ka gudbiyey madaxweynaha soomaaliya farmaajo waxaana uu u warramayey waryaheena maxamed colaad xasan